walaasha dhaqanka inta badan waxay joogaan meesha la yihahda jooray joogaan gobolka hiraa afar iyo toban qabiilaa degan marka ogaas xasan iyo laba ogaas oo kale inay meesha ku hereen anagoo ku kasanahay sax iyo qalab toona maahna hadda anaga cidna xakumi maayo laakiin waxaa fiicneed inta badan in la raaca taladeed ma hadda waxaan wax xukumayn waxa oo waxdiidu waa ogaasidaydii waa ogaasidii oo gobolka qaarkood marka dooni maayo anigu xakun inaan ku rido iyagaa i xakuma aniga iyagaan aan xildhibaankooda ahay marka laakiin waxaan jeclahay inta badan tirada odayaasha dhaqanka meesha u bataan in la raaco anigu anigu shirkaas in maamulkaas dhiso maadaama aana xildhibaankii gobolkaas kasoo jeeda mas-uuliyadda ayga saaran tahay in maamulkaas dhiso ayaan taageer maxaa maxaa laga faa'iidaya maxaa lagu riisan gareey dib u dhac wax kasta oo daaha waa la ogyahay in ay dilayd samaynayiin oo ay dhibaato muxuu ahay ay ka imaan karto maamuladii kaloo dhan waa wada dhismeen inay dhismaan dib u dhaca waxa ka faa'iidaya oo resourceka laga heli karo maxay tahay inay dib ay u dhacaan waa ku tala jiraa inaan odayaashu soo dhaweeyo isqanciyaan is hor fadhiistaan ogaaska xagga joogana la dhegaysto wuxuu sheegayo arrintaas waa ku tala jiraa insha allah